Guddoomiyaha degmada Wajir Maxamed Macalin Yuusuf ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud degmada Wajir ee gobolka Bakool. Dhismaha isbitaalkan cusub oo ay yeelanayso degmada Wajir ayaa si bilaash ah waxaa loogu adeegi doonaa bulshada ku nool degmada Wajir iyo deegaanada hoos yimaada. Cabshir Maxamed Cabdi madaxa hay'adda ICT ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaalin ka qaadanaya dhismaha xaruntan caafimaad ayaa bulshada deegaankaasi u ballan qaaday in loo dhammaystiri doono adeegyada isbitaalka.
in si degdeg ah loo keeno ama loo dhiso xaruntan xaruntaasoo xaruntaan aan rajaynayna in dhakhaatiir oo weli surgeons kuwa loo ga- loo- ma aha general doctors maaha dhakhaatiir surgeryga garanayso oo laba ama saddex in la keeni doono oo fulin doonta qaliinka si degdegna ku fulin doonto la keeni doono daawadii iyo qalabkii markaa qalabka waaba la soo gaday waxa uu sugayaa qalabka in meeshaan laga dhiso inta laga dhisa haddii dhismaha uu dhammaado in qalabkana la keeno dhakhaatiirtana markaa la keeno taasi marka waxay aad wax ugu bedeli doontaa dhibkii taagnaa oo qofka dumarka ah markuu dhaliinka ama markuu dhal rabo dhibaato haddii la kulanto in intii mooto lagu qaado meesha ugu dhowo la geen jirin ay tahay baydhabo ay istaagi doonto baahidaas ay yaraan doonto oyna xaruntan ay dabooli doonto baahidaas wixii intaa ka sii badanna hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka oo isla socdo wixii kale haddana in si tartiib tartiib ah adeega caafimaadka oo dhan asigoo complete ah ama asigoo sidiisa wada wada wada wada dhammaystiran si tartiib ah in maalinba maalin ku xigta wixii markaa baahiyoo jirta la buuxiyo si rajadeena marka waxaa waaye labada kun iyo soddonka meeshii lagu gaar in waajib isbitaalkeeda xaruntan simok iyo mchjadeeda iswada raacaan si fuul ahna u wada shaqeeyaan dhakhaatiir aqoon leh ama aqoon ku beesgaraysanna laga qori doono meenta meesha loo qori doono oyna shaqadaasaa ku dhammaan doonta insha allah Guddoomiyaha degmada Wajir Maxamed Macalin Yuusuf ayaa u mahad celiyay hay-adda ICT isaga oo dhinaca kale sharaxaad ka bixiyay muhiimadda uu leeyahay isbitaalka.
way baan idin suurta galay ilaahay idin suurta geliyey geeka in isbitaal la dhagax dhika degmada weejid Een, hooyadii iyo dhalaankii iska dhibaataysanaayay bajaajka laga qaaday diyaaradoole la sugaayey iyadoo la aragoon waa lankuga wada korna degmada weejid run ahaantii lasla teeganaya la ogsanyi geeka ini taariikhda galla in isbitaal la dhagax dhika dadkaasi oo ilanka gurmudow la ogaayay dadkii go-doonka ka jari haayan oo degmada weejid qaybtan bokool inta sanadood oo go-doonka jarta la ogsinyi dhibaatada iyo onqaben run ahaantii wayba arag hore geeka raweejid wayba angataa maalin farxadeed Ee, way lahaa tiimka oo inshagadan ka horreeyay abshir een, hay-adda i c f dadaalka iyo muujaagna iyadaan ka mahadsanyin wasaaradda caafimaadka oo lan hilmaaman korna juhdigiyo gulyanyoona iyadaan ka mahadsanyin in alaalantii ku qiib qaadatay ajaran dhammaadana dareerahay dabcan saan aragahay sababtoo ee lankii hatay isbitaal weejidka dhisi waybaa lamid ee erakornehan lang oo geeka ee mayle raayusa masaajidku qiib qaadaya lamid ee sababtoo ee waa dhiigga bani aadanka oo la badbaadiya ama nafta bani aadanka oo la badbaadiyey walyar ma eh markan un waybaa goobjoogan haynay maama diyaarad la sugow eerboorka mayle raayuska umul rati saas ma haynay eerboorka ka umul rati yay unuje mayle raayus lasa duugi saasoo kale rabsho oo meelanku dhiidi maami yay unuje lasa duugi saasoo kale ee intaas ku badan oo jidka la marsiyaayo mooto laga qaadi marka dhibaatadaas dhan way buahan dadkii ini daboolan hansurumen ruuxantii eed iyada geeka iyo bulshaweynta degmada weejidan ka faraxsanta mahadlahan kooba korna yaan jeediyaana ilaahay aa mahad isku leh kusokow weyba mahad isku leh hay-addii ha ku shaqayti iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda koonfur galbeed iyo mahad isku leh wayba lahaa eed iyada aan mahadsantin